ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله في السور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga alfurqaan waa saddexda bisha dulxija sannadka kunaafarboqoafartanishanta hijiriyada qodobada maanta oo axada barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah dagaalada iyo duqaymaha jiida ghaza oo galay maalinkii lababoqoafartanitoddobaad oo xidhiir ah maamulka yuhuudda oo ku dhawaaqay inuu soo furtay qaar ka mid a maxaabiis looga haystay marinka ghaza tahriibiyaal ku sii jeeday yurub oo ku dhintay xeebaha waddanka liibiya muwaadiniin u dhashay dalalka reer galbeedka oo ka soo muuqday maxkamad ku taalla jamhuuriyadda koongada dimuqraadiga xuutiyiinta oo xeebaha badda cas ku weeraray markab ganacsi iyo dabargo ku socda bulshooyinka qaaradda yurub sababo ku aadan iyagoo ay ku dhex baaheen waxyaabo ka hor imaanaya fitrada saliimka ah qodobadaas ayaad dhegaysan doontaan waxaa barnaamijka nagala qaybgelaya wariyaal ka tirsan idaacadda islaamiga alfurqaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
في السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى
waa hagaag qodobadaas oo idil waad dhegaysan doontaan insha allah aynu ka horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka dagaalada iyo duqaymaha jiida ghaza ayaa galay maalinkii lababoqoafartanitoddobaad oo xiriir ah iyadoona maamulka yuhuudda uu ku dhawaaqay inuu soo furtay qaar ka mid ah maxaabiis looga haystay marinka ghaza wararkii ugu dambeeyey ee la xidhiira gumaadka waxxushnimada ay yuhuuddu ka geysanayaan jiida ghaza waxayna la socodsiinaya walaalkeen cabdiraxmaan beder أذكر رصاص بهذا الصمت إيقاع أم طلقة ولها في القلب أوجاع عزف الرصاص
قصف اليهود قصف أبراج الصالح سبعة أنا كنت أنا كنت راح أشتري أنا أول سفر السرو وانفجر السرو لا لله إليه راجعون فلسطين والأبناء قد ضاعوا وينهش الكفر مسعورا مدائنها أبي الحبيب سلاما لروحك الطاهر ذهبت إلى أصحابك في جنان الغلد يهمي عليها بوابل النار مقلاع أين الأخوة في الإسلام أين assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan xubinta aan uga hadalno wararkii ugu dambeeyey ee duqeymaha yahuudi ee ka wado marinka khaza waxaan maanta oo xad ah dhanka kalena ku beegan maalinkii laba boqol afartan iyo toddobaad oo xidhiidh ah aan warbixinteena maanta idinkugu soo gudbin doonaa duqeymo afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay ka dhacay marinka khaza dagaallo xoogan oo lagu jabiyey ciidamada saynada iyo maamulka yahuudda oo sheegay inay soo furteen afar maxbuus oo lagu hayay muqayimka nusiraad waxay ciidamada yuhuudda duqeymo kala duwan saacadii lasoo dhaafay ka geysteen magaalooyinka deegaanada iyo mandiqadaha dhacbartamaha qidaaca khaza waxaana ku shahiiday duqeymahaasi xoogan in ka badan laba boqol iyo toban ruux oo shacab ah halka ay ku dhaawacmeen afar boqol oo ruux oo kale waxaa isbitaalka shuhadaa ul laksa ee magaalada diirilbalax la geeyey dad gaar iyo konton iyo shan ruux oo ku waxyeeloobay xasuuqyada ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen muqayimka nuseyraad ee bartamaha qidaaca khaza isbitaalka shuhadaa ul laksa oo lagu soo daabulayay dad badan oo dhaawacyo ah iyo kuwo shuhada ah ayaa waxay ka geysteen yahuudda arxanlaawayaasha ah duqeen kale taasoo sababtay in halkaasi ay ku shahiidaan dad badan oo bukaano ahaa dadka shaqaalaha isbitaalka ka mid ahaa iyo sidoo kale dad halkaasi deganaa kana mid ahaa bukaanada reer khaza madaafiicda goobta ayaa sidoo kale ciidamada yuhuudda ku garaaceen muqayimka almakhaazi ee bartamaha qidaaca khaza wasaaradda caafimaadka ee maamulka qidaaca khaza waxa ay sheegtay in dadka dhaawacyada qaba ee ku sugan isbitaalka shuhadaa ul laksa ay wajahayaan xaalad adag oo xagga nolosha ah waxayna sheegtay in iyagoo kusoo dhaawacmay duqeymaha yuhuuddu ka geysteen annusiiraad iyo almakhaazi ay haddana ugu dareen markii la keenay isbitaalka shuhadaa ul laksa duqeymo xoogan ayaa ciidamada yuhuudda oo adeegsanaya madaafiicda goobta ka geysteen muqayimka albureej ee bartamaha jiida khaza ila wareedyo dhakhaatiirna waxay warbaahinta u sheegeen in maalin walba ay magaalada khaza ku shahiidaan in ka badan lixdan caruur weerar rasaaseenna ayay sidoo kale ciidamada yuhuuddu ka geysteen deegaan dhaca waqooyiga magaalada rafaax guri ku yaala muqayimka almakhaazi ayay duqeyn xoogan la dhaceen ciidamada cadowga yuhuudda waxaana duqeyntaasi ku baxay dad badan oo shacabka deegaanka ka mid ah magaalada diriilbalax iyana waxay ku garaaceen yuhuudda madaafiicda goobta xaafadda addaraj sidaasi la mida waxaa ku shahiiday saddex caruur oo yaryar halkii ay ku dhaawacmeen toddoba kale kadib markii ciidamada cadowga yuhuudda ay duqeen xagga cirka ay ka geysteen xaafadani oo dhacda bariga magaalada khaza muqayimka shaabuur iyo sidoo kale xaafadda carabiya ee magaalada rafaax waxay yuhuuddu ka geysteen duqeymo cashawaayiya oo gallaaftay nolosha dad badan oo shacab ah waxay sidoo kale duqeeyeen yuhuudda mandiqada dacwah ee bariga muqayimka nuseeraad ee bartamaha jiida khaza ciidamada xanlaawayaasha ee yuhuudda waxay sidoo kale banbooyin ku tureen guryo ay deganayeen dad shacab ah qaar ka mid a dadka wax falanqeeya ayaa sheegay in ciidamada yuhuudda ay guryaha khaza ku tuurayeen banbooyinka loo yaqaana t b u soddon iyo sagaal oo ay leeyihiin ciidamada maraykanka waxaanay banbooyinkani geysteen khasaare xoogan iyagoo dab xoogan ka kicinaya goobaha lagu tuuray deegaanada ay banbooyinkan ku tuureen waxaa ka mid ah deegaanka talla suldaan iyo sidoo kale deegaano qaar oo dhaca koonfurta magaalada rafaax iyo deegaanka nusiraad ciidamada muqaawamada waxay dhankooda weeraro xoogan oo ka dhacay magaalada diililbalax ku beegsadeen askarta maamulka yuhuudda waxaana weeraradaasi ciidanka yuhuudda looga dilay askar badan iyadoo ay uga dhaawacmeen kuwo kale ciidanka muqaawamada waxay gudaha magaalada ku beegsadeen gawaari mikraaf ah iyo sidoo kale gawaari cagafcagaf ah waxaana lala beegsaday gantaalka alyaasiin boqol iyo shan waxaana gebiyahaan basbeelay gawaaridii halka ay dhimasho iyo dhaawac u qaybsameen wixii askar ay saarnaa waxay sidoo kale kooxda wax iska caabinta beegsadeen gaari kale iyagoo adeegsanaya gantaalka t b g waxaana weerarkaasi ku dhintay askar badan oo yuhuud ah halka ay ku dhaawacmeen kuwo kale isku horimaadyo xoogan ayaa waxay sidoo kale ka dhaceen magaalada rafax ee koonfurta marinka khaza waxaana iskuhorimaadyadani ka dhacay magaalada rafax looga itaalroonaaday ciidamada maamulka yuhuudda iyadoo askar badan laga dilay kuwo kan laga dhaawacay xaafadda azaytuun waxay ciidamada muqaawamadu ku beegsadeen laba gaari oo ah kuwa loo yaqaana cagafcagafta waxaana muqaawamada ay la beegsadeen gantaalka alyaasiin boqol iyo shan waxayna labada gaali ku basbeeleen goobtii lagu beegsaday halka ay dhimasho iyo dhaawac u qaybsameen wixii askar ay saarnaa waxay sidoo kale ciidanka muqaawamada weerar ku ekeeyeen ciidamo ka tirsan yuhuudda oo iyagoo wata gawaarida gaashaaman gudaha usoo galay magaalada rafaax gantaalka alyaasiin boqol iyo shan ayay sidoo kale ciidanka muqaawamada ku beegsadeen gaari mikraaf ah oo ay wateen ciidanka maamulka yuhuudda waxaana uu gaarigaasi u kala faniinay boolbool iyadoo ay goobta ku wada quurbixeen wixii askar ay saarnaa gaarigaasi gaarigan ayaana gantaal kale la beegsaday xilli uu kasoo laabtay iskahorimaad ciidamada yuhuudda iyo kuwa muqaawamada ku dhex maray deegaan ka tirsan rafaax waxay sidoo kale qarax xoogan la beegsadeen ciidamada muqaawamada koloniyo ka tirsan ciidamada yuhuudda oo ku sugneyd bariga xaafadda azaytuun waxaana goobtaasi ciidamada yuhuudda looga dilay askar tiro badan halka looga dhaawacay kuwo kaloo aad u fara badan goob isku imaatin ah oo ay ku sugnaayeen ciidamada yuhuudda ayay muqaawamadu sidoo kale gantaalla la dhiceen waxaana halkaasi ciidamada yuhuudda lagu gaarsiiyey khasaaro xoogan afar gaari oo nooca mikraafka loo yaqaano kuna sugnaa muqayimka yabnaa ee bartamaha rafaax ayay ciidamada muqaawamadu la bartilmaameysadeen gantaallo kala duwan waxaana ciidamada yuhuudda halkaas looga dilay askar badan halka looga dhaawacay kuwo kale waxaana sidoo kale goobtaasi ku basbeelay dhammaan gawaaridii afartahaa ay wateen ciidamada yuhuudda ugu dambeyntii ciidamada yuhuudda ee duulaanka ku jooga dhulka muslimiinta ee falastiin ayaa markii ugu horreysay sheegay inay soo furteen afar maxbuus oo yuhuud ah magacyada maxaabiista ay ku sheegay inay soo furteen ayaana kala ah armaqani almooc shaloomi iyo andari ciidamada yuhuuddu waxay ka dhawaajiyeen in howlgalkan uu ka dhacay muqayimka nuseeraad ee bartamaha qidaaca khaza wararka ayaana intaa ku daraya in howlgalkan ay kusoo furteen afartan maxaabiis ay dhanka kale ku dileen laba boqol iyo toban ruux oo barakacyaasha reer ghaza ka mid ah waxayna sidoo kale ku dhaawaceen kumanaan kale oo carruur iyo dumar ay ka mid yihiin warbaahinada caalamiga waxay sidoo kale xaqiijiyeen in howlgalkani xasuuqa ah ay ciidamada yuhuudda kusoo furteen afarta maxaabiis dhanka kalena ay ku dileen kumanaan ruux oo shacab reer khaza ah waxaa yuhuudda weerarkaasi looga dilay qaar ka mid ah hogaamiyeyaashii weerarkaas iyagoo la kulmay weerar adag oo uga imaanaya dhanka kooxaha falastiiniyiinta maraykanka ayaa dhankiisa ka qayb qaadanayay howlgalkani xasuuqa ah ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen muqayimka nuseyraad ee bartamaha jiida khaza iyagoo ka taageeraya ciidamada yuhuudda dhan weliba waxayna ciidamada yuhuudda dadka rayidka ah ku tuurayeen banbooyinka t b ju soddon iyo sagaalka oo ay leeyihiin ciidamada maraykanka waxaana ku dhintay banbooyinkaasi dad badan oo shacab ah afayeenka cizudiin alqasaam abuu cubeyda oo ka hadlay howlgalkani maxaabiista yuhuudda lagu furtay wuxuu sheegay in howlgalkan uu wax ka bedeli doono qaabka nolosha maxaabiista kale ee gacantooda ku jirta isagoo sidoo kale tilmaamay in maxaabiis kale oo yuhuud ah ay ku dhinteen weerarka ciidamada yuhuudda ay kusoo qaadeen goobta lagu hayay maxaabiista yuhuudda يا غزة المجد يا عنوان عزتنا النصر فيك ومنك الصبر مذياع
وفي جزري عرفت الله وكالأنهار إذ تجري waa hagaag barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhegaysanaysaan markanna waxaad kusoo dhowaataan xubinta hadalhaynta dunida oo aan kusoo gudbino wararkii ugu dambeeyey caalamka waxaana halkan ka soo jeedinaya walaalkeen maxamed sheekh cali aad baad u mahadsan tahay dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubayntii hadalhaynta dunida oon kusoo gudbina wararkii ugu dambeeyey caalamka qodobada aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah in ka badan toban ruux oo tahriibiyaal ah ayaa ku dhintay xeebaha dalka liibiya saacadihii la soo dhaafay waxaa xeebaha dalka liibiya ku qallibantay doon ay la socdeen dad tahriibiyaal ah kuwaasoo doonayay inay ka gudbaan xeebaha dalkaas islamarkaana gaaraan qaaradda yurub ugu yaraan koob iyo toban ruux ayaa kolkii hore la xaqiijiyey inay ku dhintaan doontan ku qallibintay xeebaha dalka liibiya kuwaas oo meydadkooda la helay balse goor sii horreysay oo maanta ah hay-adda dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn waxay sheegeen in la helay meydka qof kale taasoo tirada guud ka dhigaysa labaiyo toban ruux waxaana weli socda baaritaano ku aadan dadka weli lagu la-yahay xeebaha meydka qofkan dambe ee dib laga helay ayaa waxaa arkay diyaarado ku socday badda dusheeda kuwaasoo ay lahaayeen hay-adda loogu yeero dhakhaatiirtaan xuduudda lahayn iyadoo intaas ku dartay inay soo badbaadiyeen in ka badan boqol iyo lixdan ruux kuwaas oo ay saarnaayeen doonyo isku dayay inay ka gudbaan xeebaha dalka liibiya inta badan dadka ay doonyuhu kula degaan xeebaha dalka liibiya ayaa ah dad tahriibiyaal ah kuwaas oo ka yimaada qaar ka mid ah waddamada caalamka haba ugu badnaadaana kuwa ka yimaada dalalka afrika iyo aasiya kuwaas oo doonaya inay helaan nolol ka duwan midii ay ku haysteen waddamadooda tirakoob ay soo saartay hay-adda qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in tan iyo sannadkii laba kun afar iyo tobankii ay diiwaangeliyeen dhimashada in ka badan labaatan kun oo tahriibiyaal ah kuwaasoo ku dhintay doonyo ay kula qalibmeen badda militeraneanka taasoo ka dhigan halista weyn oo ay wajahayaan dadkan tahriibiyaasha ah dhowr howlgal oo ay sameeyeen hay-adda dhakhaatiirtaan xuduudda lahayn ayay ku sheegeen in doon iyaga taabacsan ay soo badbaadisay boqol lix iyo afartan ruux oo tahriibiyaal ah mar kalena ay soo saareen labaatan ruux halka howlgalkii ugu dambeeyey oo ah midkaan hadda ka sheekaynayn oo lagu helay meydka koob iyo toban ruux kuwaas oo ay diyaarad hay-addu leedahay aragtay iyagoo dul sabaynaya biyaha badda ma garanayno sababta rasmiga ah ee ka dambeysa masaadkan balse waxaan ognahay ayaa ah in dadkaysan ka zuulin inay geerida u bareeraan iyagoo samaynaya iskudayo quus ah oo ay ku doonayaan inay ku gaaraan bari ammaan ah taasoo ay waajib tahay in lasoo afjiro musiibada noocan ah ayaa lagu yidhi war ka soo baxay hay-adda ah oo lagu baahiyey baraha internetka waddanka talyaaniga oo ah halka ugu horreysa oo ay tiigsanayaan dadka naftoothaliyayaasha ah ayaa waxay dowladdan soo saartay codsiyo ku wajahan dowladaha ay jaarka yihiin kuwaas oo ku aadan inay hakiyaan dadka ka soo gudbaya xeebaha dalalkaas dowladda talyaaniga ayaa waddamada liibiya iyo tunis ka codsatay inay bixiyaan juhuud dheeri ah oo ay dadka tahriibiyaasha ah uga hor istaagayaan inay badda ka soo gudbaan iyadoona sidoo kale go-aan adag saartay doomaha ka shaqeeya howlaha samata bixinta ah ee lagu soo badbaadinayo dadka tahriibiyaasha ah waxayna sheegtay in howlgalladaasi ay dadka ku dhiirigelinayaan inay yurub soo gaaraan arrinkaas oo ah mid ay ka soo horjeedaan dowladaha reer yurub tani ayaa muujinaysa wejiga dhabta ah ee dowladaha reer galbeedka kuwaasoo aan wax naxariis ah u haynin khayrkooda waana arrin ay u baahan tahay in lagu baraarugo islamarkaana dadka laga wacyigeliyo dhibaatada tahriibka maadaama ay qaadista dhibaatadaas ay ku weyn karaan waxaa u qaalisan oo ay haystaan oo ah naftooda geeska kale muwaadiniin reer galbeed ah ayaa lasoo taagay maxkamad ku taala koonga d r c in ka badan konton ruux oo ay ku jiraan lix heesta dhalashada wadamada maraykanka ingiriiska kanada iyo biljamka ayaa lasoo taagay maxkamad ku taala koongada dimuqraadiga maalintii jimcaha ee lasoo dhaafay kuwaasoo lagu soo eedeeyay inay ku lug leeyihiin iskuday afgembiyo dhicisoway iyo jaraa'ib kaleo ciqaabta ka dhalanaysa lagu mutaysan karo dil toogasho ah sagaal iyo tobankii bishii may ee lasoo dhaafay dabley hubaysan ayaa muddo kooban waxay la wareegeen xafiiska madaxtooyada ee caasimada dalkaas kinshasa ka hor inta aysan ciidamada booliska toogasho ku dilin hogaamiyihii kooxdaas oo fadhigiisu ahaa dalka maraykanka waxaana dadka dalasoo eeday ku jira wiil uu dhalay hogaamiyahaas muwaadiniinta kale saddex ka mid a waxay u dhasheen dalka maraykanka halka kuwa kalena ay wateen baasaboorka waddamo kale oo reer galbeed ah kuwaasoo dhammaantooda ka soo horjeeda koongada dimuqraadiga ah maanta ayaa si toos ah u bilaabatay maxkamadeyntooda waxaana lasoo taagay maxkamad militari oo ku taala magaalada kinshasa ee caasimada dalkaas iyagoona ku jira xabsi militari oo gacanta ku hayaan sawiro laga soo qaaday oo la baahiyey ayaa muujinaya iyagoo loo xidhay dharka maxaabiista waxay dhammaantooda oo ka kooban saddex iyo konton xubnood wajahayaan eedoo la xidhiira haysashada hub sharci daro ah kukicidda falal dembiyo ah iyo waxa loogu yeero argixisada iyo inay isku dayeen qalqalgelinta mu'asasaadka dawliga ah waxaana suuragal ah in qaarkood ay wajahaan ciqaab dil ah ama xabsa daa'in ah bishii maaj ee lasoo dhaafay maxkamaddu hakiisay xukun dil ah oo lagu riday qaar ka mid ah eedaysanyaashan bishii maaj ee lasoo dhaafay maxkamaddu hakisay xukun dil ah oo lagu soo riday qaar ka mid ah eedaysanayaasha kuwaasoo lagu soo eedeeyey khayaano iyo basaasnimo ayna ka qayb galeen colaadaha hubaysan ee soo noqnoqday mid ka mid ah qareennada muwaadiniinta amerikaanka oo la hadlay wakaaladda wararka royters ayaana ku dooday inaysan wax dembi ah lahayn dadkan eedaysanayaasha kale iyo xitaa qareennada ayaan iyagana u suuragelin inay bixiyaan tafaasiil dheeri ah halka maxkamadda lagu soo eedeeyey in aysan tuhumanayaasha siinin fursad ay qirtaan ama iska baryeelaan eedaha loo soo jeediyey sidaasi darteedna dadka lagu haysto si sharci daro ah arrintan ayaa ku soo aadaysa iyadoo sagaal iyo tobankii may uu militariga xukuumaddaas fashilay iskuday afgembi afhayeen u hadlay dowladda kongo ayaa xilligaasi u sheegay wakaaladda wararka royters in la dilay hogaamiyihii ka dhicisoobay iskudaygii afgembi ee kula wareegi lahaa dal ka dhaca bartamaha qaaradda afrika ugu dambeyntii maleeshiyaadka xuutiyiinta ayaa mar kale weeraray markab ganacsi wararka ka imaanaya xeebaha badda cas ayaa ku warramaya in maleeshiyaadka xuutiyiinta ee gacansaarka la leh xukuumadda shiicada ah ee iiraan ay weerareen markab ganacsi oo marayay xeebaha badda cas markabkan la weeraray ayaa waxaa ka babanayay calaamadda antikonio barbuuda waxaana haatan lagu beegsay meel saddex iyo siddeetan mayl u jirta xeebaha koofureed ee magaalo xeebeedka cadan ee dalka yemen xilli ay sii kordheen weerarada noocan ah ay geysanayaan maleeshiyaadka xuutiyiinta gantaal ku dhacay markab ayaa sabay inuu deb xoogan ka kaco balse waxay howlwadeennadiisu sheegeen in dabka la xakameeyey islamarkaana aysan jirin dhibaato sidaasi u sii weyn hay-adda amniga badda ee ingiriiska ayaa shaaca ka qaaday in kooxo wata doonyo yaryar sidoo kalena rasaas ooda kaga qaaday markabka xilligii lagu tuurayay gantaalka iyadoo aan sheegin haddii ay jiraan khasaaro nafeed oo ka dhashay rasaastaas waxaa sidoo kale jira saaruuq labaad balse ma uusan haleelin markabka ayay tiri hay-addan iyadoo intaasi ku dartay in markabka uu si dhaqsi leh u bedelay halkii uu ku socday maleeshiyaadka xuutiyiinta ayaa toddobaadyadii lasoo dhaafay sare u qaaday weerarada ay ka geysanayaan badda cas ee ay ku beegsanayaan maraakiibta isticmaala xeebahaas kuwaasoo mugdi sii gelinaya isticmaalka marinadaas maadaama ay weerarada joogto ku noqdeen maraykanka oo hogaaminaya isbahaysiga ka dhanna maleeshiyaadka xuutiyiinta oo lagu doonaya in lagu xakameeyo weerarada ay geysanayaan maleeshiyaadka xuutiyiinta ayaan ilaa iyo hadda ku guulaysan inuu ka midho dhaliyo ahdaaftii u asaasay taxaalufkan iska daa inuu ammaan ka dhigo badda cas waxay maleeshiyaadka xuutiyiinta beegsanayaan maraakiibtiisa iyo ciidamadiisa ku sugan mandiqadda intaas ayaan kusoo gebagabaynayaa dhegaystayaal xubintii hadalhaynta dunida aan dib idinkugu celiyo barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo inta ka harsan
وفي جزري عرفت الله كالأنهار إذ تجري
waa hagaag barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhegaysanaysaan idaacadda islaamiga alfurqaan ayuuna idinkaga imanayaa dabargo ayaa ku socda bulshooyinka qaaradda yurub sababo ku aadan iyadoo ay ku dhex baahday waxyaabo ka hor imaanaya fitrada saliimka ah warbixin ku aadan qodobkan walaalkan zakariya cumar ayaa soo jeedinaya qaaradda yurub ayaa ku sii socota burbur iyo baaba ku yimid in marba marka ka dambaysa ay kasii fogaanayaan fitrada saliimka ah ee uu allah ku abuuray basharka taas oo suuro gelinaysa sii socoshada taranka dadka iyo jiritaanka bulshooyinka magaalooyin dhowr ah oo ku yaala waqooyiga dalka talyaaniga da-da meeldhaxaadka ah ee dadka halkaasi ku nool waa lixdan sano waana tusaale muujinaya gabownimada yurub ay u horseedi doonto in la waayo tanafiridda dadkan sida uu dhowaan baahiyey xarunta tilekoobyada ee dalka talyaaniga shirkada iyo warshado ku yaala dalka talyaaniga ayaa qorsheenaya inay albaabada isugu laabaan xarumahooda ganacsi sababo ku aadan iyagoo aan haysan shaqaale dhallinyaro ah oo qabta howlaha muhiimka ah burburka dimuqraafiga ah ayaa saameeyey tarkiibidda dhulka sida uu tilmaamayo wargeyska legofor ee kasoo baxa dalka faransiiska ma ahan sababo keenay dib u dhac xagga aqoonta ah ama dhibaato dhaqaale balse waxa ugu weyn ee dhaliyey waa iyadoo qaaradda yurub ay kusii faafayaan afkaarta ka hor imaanaysa fitarada aadamaha sida dadka isku jinsiga ah ee wax iska daya taas oo dad badani ka hor istaagtay fitradii guurka waxaa sidoo kale afkaarta shaadka ah iyo habadhaqnada liita ku faafay yurub kuwaas oo ay hadda ka qaylo dhaaminayaan intoodii garaadka uu ku dambeeyo waa fikirka loogu yeero haweennimada kaas oo dhiiragelinaya in haweeneyda ay is-hortaagto ninkeeda ama ay la tirsato wuxuuna fikirkan qalqalgeliyay nidaamka qoyska sida lagu sheegay daraasad la baahiyey sanadkii labada kun iyo labaatanka oo ay qortay haweeney reer galbeed ah wuxuuna fikirkan haweennimada dhulka la galay nidaamkii qoyska isagoona la dagaalamay mafaahiimta qoyska sida aabanimada hooyanimada guurka iyo xitaa labnimada iyo dhadignimada dadka u ololeenaya afkaarahan waxa ay burburinayaan islamarkaana ay haadaan ka tuurayaan mustaqbalka yurub ayaa sida muuqata waxa ay taageero ka helayaan hay-ado ka tirsan qaramada midoobay iyo midooda yurub iyagoo kor u laalay halkudhigyada xorriyadda fikirka ah ee aanan jirin xuduud soo celisa waxa ay hay-adahan reer galbeedka ah ee sheeganaya ilbaxnimada iyo aqoonta ay sidoo kale dhiiragelinayaan waxa loogu yeero sinaanta ragga iyo dumarka sida ay daraasadu tilmaamaysana waxaa intaasi kasii daran in hay-adaha qaramada midoobay iyo midooda yurub ay dhiiragelinayaan in adduunyada lagu baahiyo jinsi cusub oo bashari ah oo ah in hal qof rag iyo dumar uu isku ahaado ama waxa ay soomaalidu ugu yeerto labeebshaha iyadoo la dhiiragelinayo cid weliba oo doonayso in jinsi cusub ay yeelato tirikoobyada deegaanada ka soo baxay dalalka qaaradda yurub ee muujinaya in dowladahan ay bilaabeen gurashada midhaha qaraar ee ka dhashay afkaartooda diinla-aanta ah oo xitaa ka hor imaanaya fitrada burburka qoyska ayaana ku baahay qaaradda iyadoona hoos ay u dhacday tirada dhalmada taas cagsigeedana waxaa kordhay dadka isdilaya sida lagu baahiyey daraasada janawari labada kun afariyo labaatanka uu baahiyey wargeyska ligfor ee kasoo baxa dalka faransiiska dowlada ka mid ah yurub oo ay ugu horeyso talyaaniga ayaa hadda wajahayso burbur dimuqraafiga ah ama habdhiska deegaanka iyo dadka iyadoo ay hoos u dhaceen heerka dhalmada haweenka talyaaniga oo kale waxa ay daraasadu sheegaysaa in celcelis ahaan haweeney weliba ay dhali karto hal cunug tani waxa ugu wacan iyadoo haweenku ay kasii jeedaan dhalmada ah ama dib u dhigaya habadhaqankan ayayna haweenka talyaanigu soo bilaabeen toddobaatameyadii qarnigii tegay waxa ay intaasi kusii daraysaa daraasadu in talyaaniga sanadkii kun sagaal boqol lixdan iyo afartii laga diiwaangeliyey hal milyan oo caruur dhallaan ah oo sanadkaasi la dhalay uu sanadkii labada kun saddex iyo labaatanka diiwaan geliyey oo keliya saddex boqol iyo sagaashan kun oo dhallaan ah taas beddelkeedana waxaa la diiwaan geliyey sanadkaasi dhimashada toddoba boqol oo kun oo ruux warbixin sanadkii labada kun saddex iyo labaatanka kasoo baxday markaska tirakoobka yurub ee loogu yeero yuristad ayaa lagu sheegay in kobaca dadka qaarada yurub uu hoos u dhacay tobannaankii sano ee lasoo dhaafay iyadoo la mulaaxadeeyey wixii ka dambeeyey sanadkii labada kun dadka dhimanaya inay ka badan yihiin kuwa dhalanaya taas oo khubarada arrimaha bulshada ay ku tilmaameen mid muujinaysa baaba ah bulshooyinka yurub warbixinno ay daabaceen maraakiis kala duwan oo kasoo baxa qaaradda yurub ayaa tilmaamaya heerka gabowga uu gaaray qaaradda inay maareeyaan in si ka badan goobaha waxbarashada loo furo xarumaha lagu xanaaneeyo dadka waayeelada ah maadaama mujtamaca reer yurub ee nasaarada ah ee aan caruurtooda xanaaneynin waalidiintooda marka ay duqoobaan taas beddelkeedana ay iska geeyaan goobaha waayeelada loogu talagalay qolyaha diraasaadka sameeya waxa ay tilmaamayaan in hoos u dhaca iyo korarka dadka gabowga ah ay sidoo kale ka dhigan tahay culays dhaqaale maadaama la weynayo dadkii wax soo saarka lahaa taas beddelkeedana ay sii badanayaan waayeelada dowladaha qaaradane uga baahan daryeelka iyo baxnaaninta mid ka mid ah culeysyada bulsho ee haysta reer yurub waxaa ugu wacan iyagoo ka fogaaday diinta islaamka waa guurka oo aada ugu yaraaday markaska tirakoobka iyo arrimaha dhaqaalaha ee faransiiska ayaa sanadkii labada kun labaiyo labaatanka waxa uu baahiyey lixdan iyo shan boqolkiiba caruurta ku dhalatay sanadkaasi faransiiska ay ku yimaadeen tallaabo aan sharci ahayn oo sino ah waa nisbo ku dhow inay noqoto boqolkiiba boqol dalka ingiriiska ayaan wax badan ka duuneyn faransiiska wargeyska daily mail warbixin uu baahiyey waxa uu ku sheegay in tan iyo sanadkii labada kun iyo sideedii dadka isguursanaya ay noqdeen ingiriiska kuwo laga tiro badan yahay badi dadkana ay door bidayaan xiriiro aanan sharci ahayn sida ay warbixintu tilmaamayso oo loola jeedo gogoldhaaf kalabar caruurta dhalanaysa ayaana ku yimaada cilaaqaad sino ah waxay intaa ku dartay warbixinta in nisbada doobka ah ee ragga iyo dumarka ay gaartay konton boqolkiiba bulshada guud ee dalka ingiriiska iyadoona ay usii dheer tahay xaalaadka furniinka ah oo ku baahay dalka kaas oo isna burburinaya intii yareed ee isguursatay xeerka jendarka ee ay meel mariyeen qaramada midoobay iyo midooda yurub ayaa dhulka la galay nidaamka qoyska ee yurub sida ay tilmaamayso warbixinta waxaana uu horseeday inay soo baxaan qaabidhismeedyo cusub oo qoysaska ah ingiriiska oo kale waxaa tan iyo sanadkii labada kun iyo sideedii laga aqoonsan yahay dhowr nooc oo qoysaska ka mid ah qoysaska habdhismeedyada ugu fiican ayaa ah aabbaha hooyada iyo carruurtooda iyo qoys kale oo ka kooban aabbe iyo hooyo isfuray iyo carruurtooda laakiin uu ka dhexeeyo xiriir nololeed oo aan ahayn mid sharci ah waxaa sidoo kale ka mid ah noocyada qoysaska laga aqoonsan yahay ingiriiska qoys ka kooban hooyo iyo carruurteeda oo ku yimid sino waxaa dhalay dhowr aabbo oo kala duwan kuwaas oo markii dambe iska danaystay qaramada midoobay kuma kaaftoomin oo keliya inay kor u qaaddo shicaraadka sinaanta ragga iyo dumarka iyo inay cadaadis ku saarto dowladaha caalamka meelmarinta qawaaniintaasi ka hor imaanayso fitrada saliimka ah maalgelinta ay bixinaysana ay shardi uga dhigayso in dowladaha ay soo saaraan qaraaraad la mid ah jandarka balse waxay sanadkiiba maalin ka mid ah u aqoonsatay mid lagula dagaalamayo afkaarta ka dhanka ah kuwa jinsiga ah ee wax iska daya ama dadka doonaya in jinsi ahaan ay isbedelaan waana tallaabo la doonayo in wax caadi ah looga dhigo dhaqanada foosha xun sanadkan labada kun afar iyo labaatanka hay-ad taabacsan qaramada midoobay ayaa soo saartay aqoonsi rasmi ah oo la siinayo dadka jinsi ahaan isbedela iyadoo qaramada midoobay ay dowladaha caalamka waajib uga dhigayso inay jadiidiyaan xeerar ilaalinayo amniga iyo badqabka dadka noocaas ah inkastoo bulshada muslimiinta ah uu allah ka badbaadiyey afkaarahan wax burburinaya ee ku baahay mujtamaca reer yurub haddana waxaa socda ololo ballaaran oo lagu doonayo in dhaqannada sii liita loogu soo dusiyo bulshada muslimiinta waxaana soomaaliyadan aynu ku noolnahay dowladda federaalka iyo baarlamaankeeda meel mariyeen xeerka jandarka ee hadda ay ka qayladhaaminayaan reer yurub waxaad sidoo kale jirtaa in muddooyinkii ugu dambeeyey ay soo badanayeen haween u ololeynayo waxa loogu yeero haweennimada oo dhiiro gelinaysa in haweenaydu ay ka hor timaado sawjkeeda kana madax adeegto nolosha qoysnimada taase beddelkeedana ay noqoto mid tartan iyo tanaafus kula jirta ninkeeda oo kula hardanta majaalaadka kala duwan ee nolosha gaar ahaan howlaha fitra ahaan ay raggu ku gaar yihiin
نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان guud ahaan intaas ayaan ku soo afmaraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahadcelinaynaa allah subxaanahu wa tacaala uma walaalaha barnaamijka nagala qaybgalayo dhegaystayaasheenna intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaan illaah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري